tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar lagu qaaday masjid ku yaala dalka maraykanka ee dhaca qaaradda ameerika wararkaynaga soo gaaraya wadanka maraykanka ayaa sheegaya in saddex habeen ka hor la weeraray masjid ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesora iyo cariga dalka maraykanka weerarka ayaa si gaara u dhacay saqdhexe xilli habeen ah oo ay dadka badankood ay hurdaayeen waxaa masjidka soo weeraray kooxo dabley ah oo aan hiibtooda la ogeyn iyagoona jabsaday albaabada masjidka iyo sidoo kale waxay horey u qaateen qalab yiilay masjidka imaamka masjidka la weeraray oo la hadlay saxaafadda ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay sida ay wax u dhaceen iyo waxaa salka ku haya weerarkan masaajidka habeen hore taarikhdu markay ahayd labaatan iyo toddobadii abaaro koodii afartan iyo shan daqiiqo habeenimo markay ahayd ayaa qof aynu weli haybtiisa ayna si fiican u garanayn oo maaska xiran wuxuu soo jabiyey masaajidka albaabkiisa hore kabacdina wuxuu toos u aaday xafiiska imaamka iyadoo markaas uu albaabkiina damage weyn gaarsiiyey alaab value ban oo masaajidka markaas taalena u qaatay isla markaasna uu usii gudbay bisinsecol masaajidka dirisla ah laakiin aad moodid inuu ahaa qof abaabulan oo ku talagalay inuu ficilkan sameeyo targetkiisuna uu ahaa masaajidka ha waxaanu haynaa furage kamarooyinka masaajidka iyo kamarooyin businesska lahaa oo bilinka ku xirnaa intuba waxaan haynaa isaga oo masaajidka albaabkiisa jabsanaya oo aad ula xarbinaya inuu jabiyo waxaan kaloo haynaa videoyaal gudaha markuu soo galay intaba sida aan videoga ka aragnay hal shaksi buu ahaa oo maaragtay keligiisa oo aan cid kale aysan la soconin isagoo sii wata hadalkiisa imaamka ayaa tilmaamay in masaajidda ay waayadii u dambeeyey ay ahaayeen kuwa taargada sida uu hadalka u dhigay ayaamahan dambe masaajidadu waxay ahaayeen potential target ama waxay ahaayeen target isha aad loogu hayo saad la socotid masaajida badan baa la weeraray sanadkii labadii sano hadda lasoo dhaafay ama saddexdii sano lasoo dhaafay ilaa in ka badan soddon iyo shan masjid oo ku yaala guud ahaan maraykanka ayaa la weeraray weeyadii ugu dambeeyeyna waxaa jirtay saa la socotid masaajid kaloo asna dhaawac uu ka dhacay oo maarata xabado lagu furay marka waxay u egtahay arrintaani arrin la xiriidha arrimihii dhacayey waxayna u eg tahay arrin qofka markaas sameynayo masaajidka soo weeraray uu ku talagalay inuu sameeyo
ma ahan markii ugu horreysay oo la weeraro masjid ku yaala waddanka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis ee gobolka minnesora ee dalka maraykanka toddobaaddii ka hore aheyd markii handadaad iyo cagjugleen ku saabsan in weerar lagu soo qaadi doono loo diray masjid lagu magacaabo daarul qalam oo ku yaala isla magaalada minneabolis ee gobolka minnesora ee waddanka maraykanka waddamada reer galbeedka ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusii xoogeysanayay weerarada ceenkaan ah ee ka dhanka masaajidda dadka kirishtaanka ayaa si toosa uga soo horjeeda beytka alle kuwaas oo marar badan dhibaatooyin ay u geysteen dadka muslimiinta ah ee ku dukanaya masaajidda